kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifow ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeennan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa in ka badan boqol iyo lixdan arday oo barakacayaal iyo dad danyar ah isugu jira oo helay fursad waxbarasho oo bilaash ah degmada baardheere ee gobolka gado oo markii ugu horreysay yeelanaysa jaamacad ay si iskutashi ah dadkeedu ku dhisanayaan iyo warbixin aan idinkaga hayno dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo dhibaatooyin badan u mara helitaanka waxbarashada heerarkeeda kala duwan aan ku bilownee arday kasoo jeeda qoysas danyar ah iyo kuwo ku nool xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ka faa-iideysanaya fursad waxbarasho oo bilaash ah oo ay ka heleen iskuulka yuniversal ee magaaladaasi ku yaala tani waxa ay ka dambeysay kadib markii baahiyo badan oo ay arkeen in loo qabo waxbarista caruurtan maamulka iskuulka laakiin ay qireen inay weli jirto baahiyo badan balse ay tallaabadan tahay mid bilow u ah oo isbeddel keeni karta in lasii ballaariyo shukri baryare oo beledweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa ku dhowaad laba boqol oo arday oo kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa ka faa-iideystay goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah oo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan farxiye saalax cabdi waa kow iyo toban jir waxa ay ka mid tahay ardayda helay fursadda waxbarasho ee lacag la-aanta ah waxa ay dhigataa fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe waxa ay sooma u sheegtay in aada ay ugu faraxsan tahay waxbarashada ay heshay waxaa kaloo ay tilmaamtay inay tahay agoon aabaheedna uu dhintay iyadoo oo shan sano jir ah haddana ay la nooshahay qoyskeeda oo ka kooban hooyadeed iyo afar caruur ah oo iyada ay u weyn tahay waxaa kaloo ay sheegtay in marka laga soo tago waxbarashada sidoo kale ay qayb ka qaadato nolosha qoyska oo hooyadeed ay ka caawiso sandaqada yar oo ay ku leedahay suuqa qudaarta ee magaalada beledweyne kaas oo hooyadeed ay ka badasho gelinka dambe gelinka horena ay dhigato iskuulka halkaas oo wixii ay ka helaan ay biishaan maalintaas farxiye waxaa kaloo ay tilmaamtay in intaysan ku biirin iskuulkani ay tagtay goobo kale balse hooyadeed ay awoodi weysay qarashaadka waxbarashada muddo dhowr bil ah oo ay waxbarasho la-aan aheydna ay heshay goobtan waxbarasho oo lacag la-aanta ah balse kaliya aysan u dhoweyn xaafadeeda maalin walbana ay u lugayso si ay u gaarto dugsigeeda waxbarasho waxaa kamid a ahay ardada dhigato iskuulka universal gaar ahaan fasalka toddobaad iskuulkan ayaa ka helay deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah inkastoo ay waaridkay ay yihiin dad aan wax haysanin fursadaasi ayaan ka helay iskuulka universal waan ku faraxsanahay waxbarashadeyda iyo macalimiintan waan u mahad celinayaa waxaan rajeynayaa in ilaa fasalka labiyo tobanaad aan ugu baxo iskuulka universal kadibna jaamacadda ka barto caafimaad sida dhakhtarka caruurta iyo dhakhtarka haweenka waxaas inaan noqdaa rajeyna cabdijabbaar faarax cumar waa wiil dhallinyaro ah waxauu waxbarasho lacag la-aana ka helay toddoba sano ka hor dugsiga hoose dhexe sare ee universal hadda waa fasalka tobanaad ee dugsiga sare waxa uu sooma u sheegay in qoyskiisa uu yahay mid danyar ah keliya nolosha qoyskaasi ay u dhaqdhaqaaqdo hooyadiisa oo waayeel ah wixii ay qoyska quudan lahaayeenna ay ka soo saarto miis yar oo ay ku iibiso hilibka kaasi oo ay dhigatay gurigeeda hortiisa si ay ugu iibsadaan dadka degan xaafadda ay ku nool yihiin aabihiisna ma hayo wax shaqo ah waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in uu helay waxbarasho lacag la-aan ah mustaqbalkana uu rajeynayo inuu injineer noqdo si uu wax badan uga taro nolosha qoyskiisa magaceygu waa cabdijabbaar waxaa dhigtaa fasal iskuulka universal waxaanahay fasalka tobanaad ee dugsiga sare iskuulka universal ayaan ka helay waxbarasho lacaglaan ah waan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka mustaqbalka waxaa jeclahay inaan injineer noqdo odaylayra oo guryaadhisaha caruurta ay dhaleen qoysaska danyarta ah ayaanan helin waxbarasho maadaama aysan awoodin waalidiintooda inay geeyaan dugsiyada waxbarashada ee sida gaarka ah loo leeyahay sababtuna ay tahay in aysan heli karayn qaarshaadka waxbarasho ee caruurtooda ku baxaya ustaad cabdiqaadir cabdulaahi axmed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee universal ee magaalada beledweyne ku yaala waxa uu sheegay in ilaa hadda boqol lixdan iyo afar caruur ah oo isugu jiray agoon iyo danyar ay siiyeen waxbarasho lacag la-aan ah waxaana uu tilmaamay inay muhiim tahay in la caawiyo caruurta qoysaska danyarta ah si ay iskuullada gaarka loo leeyahay uga qeyb qaataan yareynta baahida waxbarasho ee gobolka ka jirta waa kan isaga oo sharaxaad ka bixiyey sida ay ardayda usoo xushaan way jiraan ardada oo aan siinay fursadaha waxbarasho sida maaragtay bilaashka wax ku barto tiradooda waxay gaaraan ilaa boqol lixdan iyo afar arday oo iskugu jiro wiilal iyo gabdho dhankaasna inta badan xoog aan saarna oo ardada isku nuuc maahan isku kabasity xagga dhaqaalaha marka way jiraan arday aan siinay fursadahaas waxbarashada oo si bilaash wax ku barto intaasna maahana qaar fara badanoo hore uusii aflaxan way jiraan laakiin hadda tirada noo joogto iskuulka ee sida friig ah wax uga baratay ardadana ka mid ah waa boqol lixdan afar arday runtii ardadaas siyaabo badan lagu soo xulaa ardayna loo keeno oo waalidiintii la socoto oo codsi uu daba yaallo ay ku leeyihiin qutulyoonkooda ama biilkooda ka badan ma hayno saas awgeed waxbarashana waa u baahannahay marka maadaama waalid uu la socdo codsina uu jiro saas haddana waan ku xulnaa macnaha waxaan ku siinaa waxbarashadii si oo bilaash ah ama aan lacag laga qaadaynin marka kriteeriyada aan ku xulno ardada friiga ah way iska fara badan tahay dhowr nooc nugu soo golaan haa agooni u badan tahay inta badan ardada wax ka barata iskuulka universal gaar ahaan qeybta oo friiga ah agoonna way ku jirtaa kuwo oon agoon ahayn oo aabbo uu nool yahay iyo hooyay wax dhan laakiin danyarna waa ku jiraan shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne way mahadsan tahay waryaheena shukri baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kale degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa markii ugu horreysay waxa ay yeelanaysaa jaamacad si isku tashi ah ay dadkeedu ku dhisanayaan taas oo ka caawinaysa ardayda oo markii hore magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho u aadi jiray waxbarashada iyaga oo jooga magaaladooda inay waxbartaan dhismaha jaamacaddan waxaa iska kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana guddiga gacanta ku haya dhismaha jaamacaddan ay sheegeen in qorshaheedu uu soo socday muddo ku dhow labaatan sano axmed cumar saalixi oo jooga baardheere ayaa ka soo diyaariyey warbixintan degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa markii ugu horreysay waxaa laga dhex dhigay dhismo cusub oo ay yeelan doonto jaamacad oo ay wax ku baran doonaan ardayda dhammaysta dugsiyada sare ee ku yaala degmada baardheere iyo degmooyin kale ee gobolka iyadoo dhismaha jaamacadduna uu yahay mid si isku tashi ah ay ku dhisanayaan bulshada deegaanka oo taageero ka helayo qurbajoogta ka soo jeeda gobolka qaar ka mid a odayaasha maamulka waxgaradka iyo ururka haweenka degmada baardheere oo dhowaan ka hadlayay xafladdii dhagaxdhigga jaamacadda ay yeelanayso degmada ayaa bogaadiyey tallaabadan oo ay sheegeen inay ka turjumayso horumarinta waxbarashada deegaanka baahi weyne loo qabo sidii degmada ay u yeelan lahayd jaamacad xuseen xasan shaaciye waxa uu ka mid yahay guddiga hirgelinta jaamacadda baardheere waxaana barnaamijka wadaagga sooma uu u sheegay in qaybaha ay ka koobnaan doonto dhismaha jaamacadda ay bilaabeen isagoona sheegay muddo lix bilood kadib in jaamacadda ay si rasmi u hulbilaabi doonto ardayda dhamaystada dugsiyada sare ee baardheere ayuu tilmaamay markii ugu horraysay in ay heli doonaan waxbarasho jaamacadeed hindisaha jaamacaddan laga yeegleelayo degmada baardheer ayuu sheegay in ay soo jiitamaysay ilaa sanadkii labada kun iyo shantii balse bilowga jaamacaddani cusub ee sanadka soo socda ayuu sheegay in ay ka koobnaan doonto ilaa toban kuliyadood kuwaasi oo kale ah business administration medicine computer science shareeca low educationis agriculture health economics social media iyo international communication islamarkaana xulashada ardayda ku biiraysa ayuu tilmaamay in ay marin doonaan wixii nidaam ah ee u yaalla jaamacadaha
waxaa annaga naga go-an insha allahu tacaala haddaan nahay guddiga jaamacadda baardheere sanadka soo socdo dufaacadda ugu horeysa ee ardada in ay heli doonaan waxbarasho jaamacadeed hadduu ilaahay uu qadaro insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa jaamacaddan inay lugaheeda ku istaagto loogamloogama loogana maarmi doono aaditaanka soo aadahaya magaalada muqdisho oo ardada ay qarax ku dhammaanhayaan iyo dhibaatada ay la kulmahayaan qureesho aadan cumar oo ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada baardheere ayaa sheegtay in ay ku faraxsan yihiin in markii ugu horraysay taariikhda in degmada ay yeelan doonto jaamacad fursad u siisa ardayda ka soo gudbaysa dugsiyada sare in ay helaan waxbarasho sare taasi oo meesha ka saari doonta waxbarashadii dhibka ay ku qabeen ee loo aadiyey dhinaca magaalooyin kale oo ka mid a dalka soomaaliya
maanta annaga meel aan ka fiirsanaa ilmaha annaga noloshiisa iyo jaamacaddiisii iyo waxbarashadiisii haddii aan helno oo jaamacadda meesha annagu aan deganay nalakuu keenay farxad weyn weeye aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa intii noo keentay waxaan leenahay allaha barakeeyo dhallinyarada isku xilqaantay oo inay ku keenaan oo jaamacadda dhisaan isku xilqaantay iyo inta qurba joogta ah oo qarashka iyo dhaqaalaha ku bixinayso waxaan leeyahay allaha idin barakeeyo soo dhawaadaan idin leeyahay soo dhawaada sidoo kale maxamed ibraahim faradheere oo ah madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada baadheere oo aan weydiinay doorka maamulka degmada ee kaga aadan ka qayb qaadashada dhismaha jaamacadda xag taageero iyo dhaqaale ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka dhanka waxbarashada ee ka soconaya deegaanka waxaa kaloo uu sheegay in ay ku faraxsiin sanadka soo socda in dugsiyada baardheer ay ka qalin jibin doonaan ku dhowaad ilaa saddex boqol oo arday kuwaasi oo fursad u heli doona inay jaamacadda baardheere ay ku biiraan sidaasi waxaa yidhi maxamed ibraahim faradheere oo ah madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada baardheere
qaar baa waxay iskaga biiraan ciyaalweerada gabdhaa sida jaamacada loogu dirsaday ayagoo iska saaqido iska fasahaado dhib badan baa lagu qabaa oo deegaanka ku qabaaas marka axmed waxaa weeye waxyaabaha koowaad bay ka mid tahay jaamacadda in loo helay deegaankan maamulkana maxaa kaga aadan hadaad tiraahdo wax kaste oo naf iyo maalba inuu ku bixiyo ayaa kaga aadan oo maogta la hirgeliyay jaamacadda sidii loo hirgelin lahaa hadda deegaanka waxyaaba badan oo horumarinaa ka socdo sidaad ogtahay sida buundooyinka iyo wadooyinka isu socodkooda iyo jaamacaddaasoo kaleeto hadda dhagaxeedii iyo waxeedii ay degahayaan lagana rajaynhayo insha allahu tacaala in macnaha tilaabo degdeg ah hadda si degdega looga qaado marka waxaa weeye waa hawshaas waa waa waa waxa koobaad arrinta koobaad oo baahida koobaad oo jirto deegaanka ka jirtay ka mid tahay si kastaba arrintu ha aatee tiro arday ah oo ka badan ilaa boqol ayaa sanadba ka qalinjibay dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada baardhere kuwaas oo waxbarasho u doonan jiray magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka soomaaliya balse rajada la qaba ee sanadka soo socda ayaa u muuqata in ardaydaasi ay heli doonaan waxbarasho jaamacadeed iyagoo guryahooda ku nool weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya ugu dambaynna dhegaystayaal dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool gobolka banaadir ayaa dareemaya baahiyo badan oo ay u qabaan helidda goobo waxbarasho oo iyaga gaar u ah qaarkood ayaa wax la barta ardayda kale iyada oo ay aada u yaryihiin tirada goobaha waxbarasho ee loogu talagalay inay wax ku bartaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah nuucyadooda kala duwan tani waxaa loo arkaa in weli aysan faham buuxa laga haysanin u sinaanta waxbarashada iyo xuquuqda ay leeyihiin dadkan shukri caabi oo muqdisho ku sugan ayaa ku eegaysa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir ayaa xilligan wajahaya baahiyo waxbarasho inaysan helin iskuulaad u gaara oo ay wax ku bartaan xasan axmed cabdiweli waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool gobolka banaadir waxa uu la noolyahay qoyskiisa oo ka kooban sideed caruur ah oo ku nool xerada barakacyaasha kaaba ee degmada kaxda ee gobolka banaadir waxa uu sooma u sheegay in isaga iyo qoyskiisu ay kasoo barakaceen deegaanka sabiibi caanole ee gobolka shabeellaha hoose dagaal ka dhacay halkaasi oo laba ka mid ah walaaladiina ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaastu ay ugu timid gurigooda sidaasina ay uga soo carareen beer weyn iyo guri ay deganaayeen waxauu maalintii ka shaqeeyaa shaqooyinka xoogsiga ah sida inuu ka shaqeeyo dhagax jubinta in carooyinka uu ka kaalmeeyo dadka dhismaha ka shaqeeya iyo in shamiitada uu qaso isagoo lacagta uu kasoo helo uu ku dabaro nolosha toddoba caruur ah oo midka ugu yar uu jiro shan sano iyo hooyadiisu waayeel ah maadaama aabihii uu geeriyooday waxa uu sheegay in maalintii uu helo markay ugu badan tahay toban ilaa iyo shan iyo toban dollar mararka qaarna dadka uu shaqooyinka u qabto ay ku dhibaan lacagta uu shaqaystay waxa uu rajeynayaa inuu helo waxbarasho fiican oo lacag la-aan ah si uu u horumariyo noloshiisa iyo midda qoyskiisa
wiilkeyga famiilka dhan asaabiin loogu eh naafo waayo waxbarasho ma haysto nolosha qoyskoo laakiin wuu nooga qayb qaataa marka qaar oo wuu shaqeeyaa shaqo saasna ma qabto amaali oo kuwa guryaa dhisoo wax u qaaqaadaa caradii iyo smeendooyinka waxyaabahaas waxbarasho ma haysto caqabo badan oo dad bulshada dhexdeeda kala kulmaa way dacaayadeeyaan dadka qaar ase waxaas beriigu ma qabto inkastoo dhiguul yahay wuxuu ii qabtaa nolosha qoyskana iga qayb qaataa waxbarasho ma haysto laakiin waxbarashadiis waxbarasho la-aanaa hayso haddii waxaan rabi lahaa iskuulaadka qaaskoo ah dadka dhagoolayaasha in la ii geeyo oo wax laila qabto bulshada soomaaliyeed waxaa ku xodsa lahaa inay wiilkeyga wax iila qeyb qaataan hadduu wax ii barto oo ii shaqey lahaa shaqada ii qaban lahaa waxaan rabi lahaa in iskuulaad dadka dhagoolayaasha qaaska ah in la ii geeyo sidoo kale waxaa jira dhalinyaro kale oo maqalka la oo iyagana doonaya inay helaan waxbarasho si ay mustaqbal fiican u abuurtaan maxamuud ibraahim waa laba iyo toban jir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aragga la ee qaba baahiyaha gaarka ah waxa uu la nool yahay qoyskiisa uu degan degmada wadajir waxa uu sooma u sheegay inuusan helin waxbarasho isaga u gaar ah maadaama degmada wadajiro uu ku nool yahay uusan ku yaalin dugsi waxbarasho u gaar ah dadka aragga la waxa uu sheegay in aragga uu beelay isaga uu jira da-da laba sano kadib xanuun ka haleelay aragga haddana uusan helin waxbarasho waxa uu tilmaamay in mar waalidkii ay geeyeen dugsi waxbarasho oo caadi ah balse muddo lix bilood ah oo uu dhiganaya kadib uu la qabsan waayey maadaama iskuulka uu ahaa mid keliya loogu talagalay ardayda caadiga ah waxa uu tilmaamay in waalidkii aysan u awoodin inay geeyaan iskuulaadka loogu talagalay dadka aragga la maadaama aysan bixin karin qarashaadka lagu dhigto iskuulkaasi maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in mararka qaar dhibaatooyin uu kala kulmo bulshada sida inay dhahaan in dhoole iyo hadallo kale uusan jeclaysan haddana sidaa ay tahay inuu aada ugu rajo weyn yahay inuu horumar weyn ka gaaro nolosha mustaqbalkana uu rajeynayo inuu noqdo macallin marka waxbarashada dadka araggala caqabado badana iska haysto wax walba oo la barto oo dadka caadiga ah ay bartaan ee dadka araggala aad bay uga nugul yihiin way u baahan yihiin dhib irafaad walbana way u maraan teeb wax layirahdaa jiro isagana farta bareerka lagu qoro kombyuutarkii oo maxay isagoo cod ah lagu soo shubo inkastoo kombyuutarada hadda dalka yaalo codka lagu shuban karo oo lagu isticmaali karo maxay bareefidyo oo marka hadda bareefidada magaalada muqdisho waa ku yartahay dadka aragla inay wax dhigtaan xataa waxaa laga yaabaa in boqolkii hal ay tahay ama laga helininba marka kuma dhiiranaya qofka aragala inuu bareefid tago haweenkii ama galabta oo kale wax ka barto macalimiintii waxbara lahayd dadka araglana uma tababarna macalimiin qaara aaminsanayn in maanta qof aragala wax barto marka caqabado badana jiro waxbarashada waxbarashadan waa muhiim qof walba oo maanta nool ha noqdo qof lixaad qaba iyo qof aan lixaadkiisa u dhammaystirneyn waxbarashada muhiim waana isku mid isku seem waayo waxbarashada marka waxaa leeyahay waxbarashada waa muhiim ha loo istaago ha loogu baraarugo dadka aragla in waxbaran karaan in waxbarasho u baahan yihiin inay baahan meelo u gaar ah in wax walba oo waxbarasho maxaa loogu kaafiyo dadkan aragla in
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee bulshadu uga qayb qaadan kartaa horumarinta deegaanka dhala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xidhiiraya taleefanada idaacadan mahadsanidin